bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin filim weelbaysan rogdanga hagudhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walbaysan ku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinnimaada u taariikhda keedunta soddon iyo kowda bilis iyo dadlamada kun iyo toban sagaalka qodobada shirkadiisa barnaamijka kulanku warsan oo nimadan dhegeystayaal nasiinkahay waliba ku mid ah xasan cali xasan waliba waa guddoomiyaha deegaanka daynuuna ee gobol kumbaay welibana use ku warbeeya xaaladda deegaanka daynuunay welibana use sheegay inay deegaankuusan la'ayna goobo walbarasho iyo caafimaadda barnaamijka sinkayni dhugunsiyaala guddoomiyaha orantaasi armo kala faahfaahayowa saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan ownimadu hadilay waliba ku mid aha madawiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdilasiis xasan maxamed laftagareen yaa weliba usgeega haragga ku jaraya xafiis cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo iyo geega kufartay magaalada baydhabo haddaba xafiiskaasay reer koonfur galbeed soomaaliya ma en kordhii doona dhugunsiyaala barnaamijka sinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu hadilaal waliba ku mid aha taliyaha cusub ee ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan iyo geegaasi rasmi uusan la wareegay xilka walibana uusan sheegay inaysan wada shaqayn dhabe uusan lagu adlidi doonaa saraakiisha ciidanka asluubta soomaaliyeed barnaamijka sinkaayna dhugunsiyaala wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda federaalk soomaaliya yow siina adla dardaarimi taliyaha cusub ee ciidanka asluubta soomaaliyeed welibana uusan bogaadin iyo hambaliyo buusan diraya talihii hore ee ciidanka asluubta soomaaliyeed oo uusan sheegay in imeelfaylonsa deersi ciidamada asluubta soomaaliyeed taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan ownimadu haddii laala waliba ku mid ah guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar oo lankasow finisha weliba uusan ballan qaaday inuusan furo doona waddooyinka qaar ee gobolka banaadir oo hiran welibana uusan sheegay inuusan la shaqayn doona bulshada ku nool gobolka banaadir haddaba guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir maya kordhii doona gobolka banaadir dhugunsiyaala barnaamijka sinkahaya cumar iyo midooda yurub iyo weliba iyona shal saxiidana mashruuc lanka magaca daray injineer yariisow hadda mashruucaas inta ku dareera mayna sheenayni mashruucaas lanka magaca dara guddoomiyii hore ee gobolka banaadir barnaamijka sinkaaya dhugunsiyaala qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan ownimada sinkaaya barnaamijka uu kulay baasaaray waan siina darasii doonaa dhugunsiyaala anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada mada ku-deerta weliba ay maamuli doonee saaxiibkayga cabdilal hilaal waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordaretan waliba hawada singilaha miinfaylan barnaamijka waliba hasaaray waan siina daresii dooneenoo cabdirashiid axmed ibraahim rashka boy dhugunsiyaal qodobkan koray haddeen aqobada xasan cali xasan waliba waa guddoomiyaha deegaanka daynuuna ee gobolka baaya waliba nuusa ku warbeeya xaaladda deegaanka daynuunaya osoonay sheegay inay deegaanka daynuunaya lahayna goobo walbarasho iyo caafimaadda waliba nuusa baaqan diray maamulka koonfur galbeed soomaaliya iniyo walqobadan baahida ku teegan deegaanka daynuunay haddaba guddoomiyaha maraan qato teleefonka oo kuweydii arrintaasay yaa waliba usinka jawaabay maasha allah deegaanka bulshadiisaba ilaahay dhankaad igu weyday
haye marka goobo walbarashada iyo gooba caafimaadka deegaanka daynuunay intay walmaraayan
deegaanka walbarashada walbarasho male laakiin caafimaad male laakiin deegaanka laisku tegayi isaaya deegaanka maadaama amaana
haye marka gud haye
deegaanka maadaama hadda waa amari
mhm
walbarashada taasaa aga rabto dawladdan wala adeerkiday masmeeda harag iyad wala adeerkiday masjadna
waayahay guddoomiye maadaama codkan hoosan hoosaya dhinagiyo weliba ardarana inay deegaanka mar isbitaalka hirgeli isbitaalkaasay weli may dhisna miya isbitaalka xilligii oo daawanka jari laharabka daawanka waxkuurkii
waayahay waran baa dhinigiyo amniga deegaanka daynuunay xaaladiisa maadaama yaraheedana ku dhowta dagaali walaakut yahay hata amnishe ogeeyo mhm amnishe way boqolaasan mhm amnishe amni lisalaay
waayahay marka een, ciidamada rugaan ee deegaanka daynuunay ciidamo si aw ciidamo dawladda ka tirsanaa roogaan dawladda federaalka ka tirsanaa roogaan mhm
marka ciidan oo militariyaa degan sidii militarigaa saalan ciidankaas ka degan waayahay guddoomiye walibana dararna in deegaanka dhowr jeer iyo horey weeraro iyo hunqaadeen harakada al-shabaab marka adigna guddoomiye deegaanka ee tobal ee, dhinigiyo weeraradaasi oo marar qaar isan ee, al-shabaabe muqdisho baa hadda dawladdan geelaysay weerar sheekudhiyahayo weerar dhiye magafirmile way buwaaolay dawladda dhaca marka qabshadu lahay masfaydhowka goboda lahay le xeraheedamo ciidana degankaas daraadiye weerar marmar dhiye mhm laakiin wal hadda jidgooyo oo mastaaldeer oo ma jiraan amnishiye boqolkiiba boqol fayday waayahay een, jiraana deegaanada hooskoyo deegaanka daynuunay oo caqabada ka haysada bulshada oo hambow deegaanka
deeganada daynuunay deegana hoos kooyaan mayba aday badaraamo korka kumata bulshada eh, idaal iyo maybalankuweeley
mhm dadkii daraadka ku hadalayo oo kale oo gargiri hayaan mal dad dawada miro un bahaan jarta oo beeleen anigu waan bahaan waayo dawladii basaba si masdiiran mhm walhaana sanayna dhaqdanaagta laakiin gobogii oolaa deegaanka
mhm kudhiyaaya caqabad noocaasee ku dhiyaasta laakiin amnisho kale aadiyo caqabad kale hada oo walbarshi la-aan iyo na caafimaad la-aan inku daran ma jirto waayahay maadaama aad guddoomiyaha deegaanka deegaanka sayadeeta maadaama deegaankan uusan lahayn goobo walbarashiyo caafimaadda marka bulshadii meelo rogan ee see ka helaayaan caafimaadkii oo walbarashada wallaahi deegaanka walay haddaha la gudboonado oo caafimaad daro eh bay dawlaylangaada korbaaray la gaade mhm
maadaama gabadhkii hay-adii mase dawliya mase sidoo kale haatoo nooc kasta haataba addoonka usaga galhayn mhm daasdaraadii baydhawlahan gaade dadkii bukaan mase ayaas ama lagargu Mhm.
baydhawlahan gaade aad waayahay ma jiraan maya hay-ada samafal ee rogan deegaanka daynuun ay gudoomiye maya war hay-ada uxubilahay ma jiraan ma jiraan waayahay marka weliba sheegda inay dadka dhaawaca ama dadkii hogar caafimaad iyo eedan liidayna baydhabo lahan qaado marka caqabadooyin maaha mar weliba intii ee, qofkii hanuunsan baydhabo lahan qaado oo isbitaal ban lahayn deegaanka daynuunay eed iyo eed eed iyo eed caqabad nasate laakiin haya waa jeetlay lakadaale ma caqabad iimaanka ate laakiin insha allahu ilaahay laku hadaay yan way hela doona hadii ilaahay mhm nooc kasta dhangadeesiya insha allahu nin laku baawaya dhanraja insha allah waayahay marba haddii arrintaasi jirta eh, guddoomiye maamulka degmada baydhabo iyo een, ah, mas-uuliyiinta koonfur galbeed soomaaliya kula hadalay inay deegaanka laha deersi howlaha inta badan kuma qan haddaan
eed iyo eed marar badan kula talani caqabadooyinkaas kula hadani eerba wali heergalnimada laakiin wal hadde hakunaas adaadimi jiraan
waayahay mar ko badan kula hadani kula fadan waayahay kuwaranba xiriirka ad iyo een, guddoomiyaasha kale iyo maamulka koonfur galbeed eh, soomaaliya siindhahaya maasha allah eh, wal hadda deegaanka suuba wadanka isku helidan saaga deegaanka al-shabaab iyo wada dagaalano hayaate iyo wal oo- oo baniaadan kale oo mayb waaye marti jaraan isku jirta laakiin hadda ariirka aadi wal taqamu ku teegan waayahay een, ah, maadaama dadka daynuunay rogan iyo intiyo badan ayin beeraley een, ah, qaabkii oo ganacsadaayeen eh, ganacsiga iyo eh, dhinigii oo beeraleyda kuwaranba maasha allah hadda iya baheeda balbaheeda ku jira aadiyo deegaanka yowshaas isku degiyi waayahay ugu dambeyntii guddoomiye eh, bulsho badan idaacadda warsanka oona dareerta may baaqay jeedii lahayd ay dhacdeen iyadii bulshooyinka oo gargalkeed in isgaran qabsato walaasho sabariyeed masjiidkiisa baahan masjiidkiisa gargan maamuladii la xiriirelo taasi isgaranka wadaana qaadan jeedidaa waayahay idaa mahadsan damudana guddoomiye aadi mudan walaasha
National Hospital. kuulnan huraana hora lunku mooday teg ihan raab xarun caafimaado hagaagsan lankiito walaay hadda helana deera xarunta caafimaadka ee horteed international hospital hawraar daawo laa'i hool suubanaa hufnaan i adeeg shaqaalan hagagsadaana heegan dhakhaatiir huurkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka xeeldheer xaruntiyo ku howlgalaayaan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaaye hadda la helay lakahabriiri horseed international hospital daawo heer sare eh mishiima haldoore xarunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hosbital dhakhaatiirta sharci dhaktarada uduryahan raabta iyo nay qaliinka doctoreso gulnes oo an dhalatay dalka russia lenan khibrad laba
waayahay dhegeystayaal qayb og hore barnaamijka kulanku warsan ee ku guda jirna cabdirashiid rashka bo ayaa saaray barnaamijka waana siina diraysaa dhegeystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen yaa weliba usgeega haraguusa ku jaraya xafiis cusub oo iyo weel dhadaasa wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya kaas oo geegiya gadaafurtay gudaha magaalada tanbaydhabo xafiiska ayaa weliba furitaanka qayb ku hayaya wasiire ku dareera arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo saasoo kale mas-uuliyiin kale unkureyntii waliba mirisay ku hadale qaar ku mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku warbiyeen muhiimaddu sileeya xafiiskun iyo saasoo kale ee qaabkii horumarin inay ku furan magaalada baydhabo kureedna waliba mirisay ku hadale waana fure cabdicasiis xasan maxamed laftigaren madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waan ku gaartay maaragtay in la gaarsiiyo maamulka koleelada runtii koonfur gal koonfur galbeed ayaa maanta u yeelatay maaragtay nasiib in ayada laga furo taas waa mahad gooni waaye maaragtay insha allahu tacaala meel kasta insha allah tacala waa la gaarsiin doonaa ujeeddadana waxay tahay in la geeyo qof walba oo soomaaliya meeshuu joogo deegaankiisa in loo geeyo waxa hawsha ay qabato wasaaradda arrimaha dibadda halkii aad lasoo aadi lahaa magaalada muqdisho marka saasa maaragtay xafiiskan macnihiis uu yahay wax badanna wuu idin qaban doonaa insha allahu tacaala idinkana la shaqo bismi illahi raxmaan raxiim waxaan mudana madaxweyne aada iyo aad kaaga mahad celinaynaa adiga iyo golahaga wasiirada madaxda kale sidii sharafta lahayd aad noogu soo dhaweyseen magaalo madaxda kumeel gaarka baydhabo dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan sidoo kale ayadana mahad ballaaran halkan uga celinaynaa immigrationka ama waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha uu ugu horeeyo agaasimahooda kofi iyo agaasimaha ku-xigeenka xasan iyo dhammaan intii kale oo ka howlgashay iyo agaasimaha laanta saddexaad hay-adda socdaalka iyo jinsadaha baydhabo cumar oo runtii si aan la koobi karin gacan nooga siiyey aan rabo madaxweyne hortaada inaan ku ammaano oo aan jeclahayna in lagu abaalmariyo runtii shaqada uu qaranka u qabtay iyo dadka uu hadda mas-uulka uga yahay shaqaduu hadda hayo mudane madaxweyne sida agaasimuhu sheegay xafiiskan wuxuu noqon doonaa xafiis wax weyn tara dadka reer koonfur galbeed oo ah sarfiskii ama shaqadii ay qabanaysay wasaaradda arrimaha dibadda oo loo soo dhoweeyey taasoo ah waxay ayagu xaq u leeyihiin marka uma malaynayo inay mar dambe u baahan doonaan inay shaqooyinka noocaas oo kale u aadaan muqdisho mudane madaxweyne annaguna sharaf weyn bay noo tahay anoo ku hadlaya afka wasaaradda arrimaha dibadda inaan noo furto xafiiskan iyo wakhtigii aadna siisay labadaba aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay taariikhda ayay mudane madaxweyne agaasimayaasha wasaaradda arrimaha dibadda agaasimaha laanta saddexaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacabdisalaan mudan madaxweyne wali eedanka farax sagnaa in geeka wasaaradda arrimaha dibadda una hakadhawayno xafiisna lakusiyo xafiisyadii hay-adda socdaalka jinsiyadda laantiya saddexaad ee koonfur galbeed runtii qiimo weyn walinayn lata maadaama uuna shacaban adeegani adeegi uuna shacabkan qobadaani qeyb kumid ah oo noo maqnaayo oo niinkooya ya ya qiimo weynaynka lata iyadan aan ka faraxsagna adayna walakin kumahadnagaana dadaalka runtii adageliydii in xafiisyadaas ama adeegaas sidii ushaka deeri lahay dowlad goboleedka koonfur galbeed oo runtii geekana niin xarag jartay iyadan ka faraxsagna mudane madaxweyne walina farxad gaara niingahasaas oo kale in geeka xafiiskii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda qeybtay laantiya baydhabo in ada geeka haniin boobatu qiiwashay shalgadiisin ada aragto yaana farxad kale goone ee niinlata eeda mahadsanta mudane madaxweyne raxmaan raxiim agaasimaha agaasimiyaalka wasaaradda arrimaha dibadda iyo agaasimiyaalka laanta socdaalka ee, agaasimaha ee, koonfur galbeed iyo ku-xigeenka ee, agaasimaha laanta socdaalka soomaaliyeed xasan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaa sharaf noo ah inaan furno xafiiska arrimaha qunsuliyadda ee soomaaliyeed ee, waxaan uga mahad celinaynaa ciddii ka soo shaqaysay agaasimiyaalka iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo xukuumadda ee, ra-iisul wasaare xasan cali ceyre aada iyo aada ugu mahadsan yihiin waa nasiib fiicanay noo tahay in ee, nagula bilaabo annaga oo aan ee, jaanis u helno in lasoo gaarsiiyo adeegii dadka shacabka reer koonfur galbeed ay u aadi lahaayeen xamar inay ku helaan fadhigooda inay ku helaan xaruntooda kumeel gaarka ah ee, waxyaalihii ugu muhiimsanaa oo arrimaha dibadda loo aadi lahaa baasaboorada diblomaatiga iyo serviska tasdiiqinta ee, waxbarashada scholarshipka ee, tan oo hadda ugu horeyso oo ah in la tasdiiqiyo ee, shahaadooyinka dugsigii sare imtixaanka hadda ardayda ku guuleysatay inaan xamar loo aadan inta lagu tasdiiqiyo garsoorka iyo ee, kala gadashada dhulalka iyo nootaayooyinka sharciyeyntooda iyo wax allaale iyo wixii sharciyad ah oo loo aadi jiray ee, magaalada muqdisho in maxay ahaydeen lagu helo deegaanadan yay yay u yimaadeen waana aada iyo aada ugu mahadsan yihiin ee, annagana waxay noo tahay sharaf iyo karaamo in shacabka reer koonfur galbeed adeegii ay u baahnaayeen loogu keeno deegaanadooda waxaana kasii shaqaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahay inaan deegaanada dhan sii gaarsiino oo baydhabo keliya haysan ku ekaanin saddexda gobolba ay gaaraan ee, xudur laga furo marka la geeyo faraawo la geeyo degmooyin badan la geeyo sidii ay ugu baaqdaan dadka ee, reer koonfur galbeed ee, iyadoo ay duruufo adag jiraan baahidoodii ay u baahnaayeen wax inay intay u baxaan xamar u tagaan muddo badan u joogaan wakti geliyaan ay xafiisyo ku noqnoqdaan yaan u soo rarnayn inta keennay nidaamka federaalismkana saas iyo dowladnimada dadka in adeega meesha ugu dambaysa la gaarsiiyo adeega meesha ugu hooseysa la gaarsiiyo nin kastoo soomaaliya wuxuu u baahnaa uusan xamar u aadine xamar uusan u aadine uu ku helo meesha uu joogo waaye sharafay noo tahay aada iyo aada u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga mahad celinayaa qayb migrationka oo ayagana qayb ka ahaa oo si fiican usoo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibaddana aada u mahadsan yahay maadaama uu noo gartay inaan noqono meesha ugu horreysay oo laga furo maamul goboleedyada dowlad goboleedyada kalena waxaan u rajeynayaa ayagana insha allahu in la gaarsiiyo dadka shacabka dhan ay gaaraan aada iyo aada u mahadsantiin
halow walaalow ene mayka daari idun oo uka farata dhalmay ka fiirsana walaalow sahankun lema noo suubado mayka daari walaalow walaalow adiga tag buufin oo xaafidka hawsa kuugee ku qabin oo xaafidka hama inkaas walaalow walaalow tag buufinaan adiga ku jiiran tahay oo tag buufina musalsalka niin dhaafa niin dhaafa musalsal noodhaaf yaa khiyaar kulla ka jarta musalsalan kurtadi bal ixsaana xilligi wararkan rooga nin saara warka lugu bilaabo sacdun idun lamba dhalaadisi sahanjow maatan tungayle wah
loo buuqi kayle beledka dhinigu ha kuleede isnay beedkinka haysataan oose haa eh insaar kanaalka ane tiiday jaraasa iska afnagoogi dad ati ee ame lukubahi sidaana sheeginay maa lamba dhalaadis iyo sahanshe baab kale ku dumuwiday bayaani ka dheego baytii
waayahay dhugunsialle qaybiga hore barnaamijka kulanka warsan ku guda jirnaa waliba hooda singalaha miinfayle cabdirasharaash kabo ayaa saari barnaamijka waana sinidaraysa dhugunsialla dhanka farsamada bilaal hilaal ayaa imaamuday dhugunsiyaal gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar finish waliba usa sheegay inuusa furi doona wadooyinka qaar ee gobolka banaadir oo hirana walibana usa sheegay inay muhiimada koowaad usa sii doona amniga guud ee gobolka banaadir usoona baaqan dari bulshada ku nool gobolka banaadir iniyo ku shaqeeyeen amnigaasi la dardar geliye howlo qabyada ku dhimana degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho haddaba waa ko gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir oo khudbadaasi arrintaasi ku jeediyo
inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed iyo rais- ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre oo ii gartay oo ii gartay inaan qabto xilkan culus oo muhiimad weyn u leh dadka soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadweynaha ku dhaqan gobolka banaadir waxaana ilaahay ka baryayaa in uu iga dhigo mid guta waajibaadka shaqo ee loo idmaday mudanayaal iyo marwooyin sida aad og tihiin waxaana sugaya mas-uuliyad ballaaran oo xasaasi ah guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka gobolka banaadirba il gaara nagu eegayaan mudanayaal iyo marweyn waxaan hortiinna ka caddaynayaa inaan ku dadaali doono inaan horay u sii wado u sii wadno aan idhaahdo shaqooyinkii wanaagsanaa ee uu waday walaalkay injineer cabdiraxmaan yariisow iyo guud ahaan howlihii ay bilaabeen maamulladii isxigxigay ee gobolka soo maray anigoo uga mahad celinaya qof walba kaalintii uu ka soo qaatay horumarka uu gobolku gaaray barna barnaamijka barnaamijka lixda bilood waa amniga caasimadda amniga caasibadda qaala allahu subxaanahu wa tacaala fii kitaabihi alcaziiz wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastaklifannakum fi اlardi kama istakhlafa aladiina min qablihim waliyumakinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna mudanayaal iyo marwooyin maamulka maamulka iyo dhammaan howlwadeennada gobolku waxay ahmiyad gaar ah siin doonaan inaan laamaha amniga heer gobol iyo mid dowlad dhexeba kala shaqayno sidii magaalada muqdisho u noqon lahayd mid amnigeeda la isku halayn karo shacabkeennuna u helaan amniga iyo nabadda ay xaqa u leeyihiin oo ah mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee shacabku naga filayaan waxaan aaminsanahay amniga sugiddiisu inay tahay shaqo noo wada taal shacab iyo dowladba waxaana ku kalsoonahay haddii aan iskaashanno inaan ka adkaan doono cadowga waa inaan dhammaanteen aanaan sugin cadowgu in uu maalin walba laayo dadkii indhaha bulshada ahaa hase ahaatee taas beddelkeeda waa inaan qaadanaa tillaabo waa inaan qaadnaa tillaabo tillaabo kasta oo aan uga hortegayno waxyeelladooda waxaan hortiinna ka ballan qaadayaa inaan intii karaankeenna ah xoogga saari doono amnigu inuu noqdo shaqo maalmeedka ugu ugu muhiimsan ee maamulkay maamulkeenna kala shaqayn doono laamaha amniga waxaan si deg deg ah u furi doonaa jidadka kala xidhan ee magaalada muqdisho iyadoo weliba aan adkayn doono ammaanka dadweynaha iyo goobaha ganacsiga bilicda caasimadda rasuulkeena calayhi isalaatu wassalaam wuxuu yidhi adduhuur shadra aliimaan walaalayaal sida aada og tihiin nadaafadda iyo bilicda magaalo ay umadi ku nooshahay waxay ka mid tahay qiimaha dadnimo ee ummaddaas waxayna kaalin muhiim ah ka qaad ka qaadataa caafimaadka iyo quruxda nolosha sidaas darteed ayuu rasuulku salawaatullaahi calayhi wasalam waxa uu nadaafadda ku tilmaamay iimaanka barkiisa sidoo kale haddaanan nadaafadda iyo bilicda magaalada si weyn wax uga beddelin caasimadeennu ma noqon doonto ma ma noqon karto mid la tartanta caasimadaha adduunka ee aan hiigsanayno in aan la mid noqonno sidaa darteed waxaan xil gaara iska saaraynaa inaan laba la inaan laba laabno dadaalkii hore u socday ee lagu soo celinayay muuqaalka caasimadda waxaana arrinkaas waxaan arrinkaas ku darsan doonaa qorshe maalmeedka gobolka sidoo kale waxaan dowladda iyo shacabka ugu baaqayaa ugu baaqaynaa aniga iyo asxaabtayda intii la awoodo in qorshaha lagu daro dib u dhiska dhismayaasha burburay oo wax weyn u dhimay bilicda iyo quruxda magaalada waxaan dayactir ay dhismo aan ku samayn doonaa bullaacadaha qaada biyaha si loo baabi'iyo dhiiqada ka dhalata roobabka iyo nadaafad darrada u horseedi karta cudurro dilaaca
durdur hareeqe iyo dhuldoog leh dad iduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabkii doorfaydha waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalanay dadayaayi daawo dhab eh deertii muraadka may daliilanga eh diinkii quraamad haruunlakii kagdaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka ya hadda la furi ashidanti may haddana udura hadda galangali abshirley ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedaan ka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhayi mayle tame e ulmakiinka diyaare harunta quraansaarka ee daarul abraar
waayahay dhugunsyalle qaybogii dhexe barnaamijka kulanku warsanaya samraayna weliba hoodasin kale hamiin faylan dhugunsyalla taliyaha cusub ee ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan yaa si rasmi aan la wareegay xilka welibana uuse sheegay jenaraal mahad inay wada shaqayn dhab ee soo luweel dhada doona ciidanka asluubta soomaaliyeed haddaba waa kuwa talihii hore ee ciidanka asluubta soomaaliyeed oon kureyntii ee ku hadalo waxyaabaha soo qabadii kureynna weliba meelisay ku hadalee taliyaha cusub ee ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan waxaan rabaa inaan wax yar qodobada ka taabto wixii noo hirgalay intii aan feerankaan taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed aan hayay anoo ku faanaya inta halkaan fadhida iyo labadeed kala xigeen la-aantood sidii ay sheegeen fanaaniintu in aanan keliya waxba qabteen fal keliya foorma qoysaani tayaynta ciidanka tan ugu horeysa waxay ahayd mushaaraadka oo ciidanka asluubta soomaaliyeed gaar ahaan saraakiishiisu la silmeen saraakiisha kale ciidamada qaranka sida qoritaanka ciidanka oo tiro macnole aanu ku darnay oo haddaba sida ogtiin xataa gobollada ciidamada la qorayo gaar ahaan hadda galmudug oo la qarameynayo tiro macno leh oo ciidanka asluubta soomaaliya inay ka mid tahay diiwaangelinta ciidanka oo loo sameeyey registration-ka biometrica oo laba ah mid waa midka wasaaradda meeladu samaysay mardoona waxaa bilaabmaya mid ciidanka u gaar ah oo sarkaal kasta iyo askari kasta oo ka tirsan ciidanka suluubta soomaaliyeed uu yeelan doono warqad aqoonsi la akriyi karo oo kaarka laga akriyi karo oo casri ah taasna dhowaan ayay insha allahu tacaala hirgelaysaa waxaana saxiixa ugu horeeya ku dhufan doona sariir guuto maal cabdiraxmaan waxa kaloo noo hirgalay waxay ahayd oon isor dhignay riyooyinkaygana ka mid ahaa aanan filayo inay hirgasho deegaansiinta xubnaha ciidanka riyadaydu waxay ahayd ciidin kasta xubin kastoo ciidanka asluubta ka tirsano inuusan guri kiraah deganaan ee uu deganaado meelay dowladdu leedahay arrintaas waxna waa nooga suuro galeen waxna waa socdaan taliyahana warbixin gaarana waa ka siin doonaa waxaana ka mida goobahan u qorshaynay goobtan hadda aan joogno oon ku talagalnay ilaa dhowr boqol oo ciidanu inay degaan oo hadda nambarayntii iyo naqshadaynteedii soo dhammaatay annagoo ku talagalnay marka hore inuu qofku wuxuu kasii dhisan kara kasii dhisto hase yeeshee qorshuhu ahaa inaanu si tartartiiba guryahaas u dhisno uu sarkaal kasta iyo askari kastoo ciidankan ka tirsano uu xaq u yeesho inuu deegaanu ku noolaado yeesho maadaama aysan suurogal ahayn xoogaal yarkaahoo lacagta la qaato inuu gurigana ku karaysto carruurna wax ku baro kuna nooleeyo qoyskiisana ku maamulo dhismaha iyo qalabaynta waxaa noo hirgalay dhammaystirka iyo howlgelinta wejiga koowaad ee xabsiga guud oo loo yaqaano m b c c oo xabsiga xaruntan hadda aynu fadhino tiriska guud ku dhinacayaana dhismaha wejiga labaad ee xabsiga guud hadda ayaa gacanta ay bilaabmaysaa kontraadyadiisii iyo heshiisyadiisiina waa la galay lacagiisiina waa la soo daayay haddii ilaahay idmo wakti kasta oo berintaba dhici noqon karta ayuu bilaabmayaa maadaama ay dhammaatay dhammaan wixii looga baahnaa halkaasuu ku dhismi karo xabsi kale oo ka qaad weyn isla midka hadda shaqaynaya iyo qaybtii maamulka iyo xafiisyadii taliska xabsigu ay fadhiisan lahaayeen dhismaha xarunta daaweynta fikirka xabjirnimada iyo barashada diinta islaamka sidaad og tihiin dabaaldegii hore ee ciidanka february waxaan dhagax dhignay markas ama xarun aan ku talagalnay in dhallinyaradeenna la maran habaabiyey dood loogu furo diinta islaamka lagu barto laguna daweeyo laisku daweeyo oo lagu doodo iyadoon jikaar iyo tutuub iyo muxuu ahaa ismuqunin jirin oo lagu laga doodo diinta islaamka saxda ah maxay ka qabtaa nolosha aadanaha maxay ka qabtaa wada noolashaha maxay ka qabtaa ilaalinta karaamada nafta iyo maalka qofka muslimka ah xaruntaas oo aysan muxuu aha hay-ado ajnabi naga taage naga taakulayn xukuumadduna markaas aysan u haynin qarashay geliso waxaanu ku guulaysanay in muxsiniin soomaaliya ay maalgeliyaan iyadoo ay ku baxayso lacag hal milyan oo dolarka maraykanka ah dib u dhiska xabsiga haweenka waxaanu dib u dhisnay oonu dib u habeynay xabsiga haweenka oo hadda maantayto aada uga wanaagsan ugana waa saad ogtihiin ciidanku waa ogyahay iyo madaxdii hore usoo booqatay waa dumay khatarna wuxuu ugu jiray inuu ku dumo gabdhaha ku jira maantayto muddo kaloo dheer ayaa lagu shaqayn karaa oo dib u dhis iyo dayactir wanaagsan baan ku samayn abuurista xabsiga carruurta waxaan kaloo ku talagalnay qayb ka mid a xabsigaas inaan u ayaan u astaynay carruurta maadaama dhibaata naga haysato oo hadda guddoomiyaashii maxkamadda ciidamadana hortaagan aan marka iyo maxkamadaha kalaba aan markas isku hortaagnayn in aan carruur naloo keenin maadaama aanan hayn meel lagu hayo halkaasna haddaan qabannana ay dhici karto in xuquuqda insaanka iyo xuquuqda carruurtaas in aan lagu dhowri karin goobaha hadda xabsiyada ah aad baanu uga mahad celinaynaa wada shaqayntii iyo aqbalaadii ay naga yeeleen garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo garsoorka madanigaada ayagoo halkaan uu asaguna nolol fadhiyo maantayto xeraalihii guuda qaranka
oo ah aabbahaygii labaad dhammaan ciidanka asluubta meel kasta ay joogaan iyo kuwa iga soo horjeedo maxkamadaha qaranka xeer ilaaliyaha guud ee ummadda soomaaliyeed maxaa la dhahayay kooxdii halkan heesaha ka qaaday kala duwan iyo ummadda maanta halkan ku suganba cid kastoo la welina dhammaantood waa salaamaya hadalkaygu ma dheerayn doono codaana waa yar hirgabsanahay waan isla joognaa asluub waan sheekaysanaynaa waan isbaranaynaa asluubay soo dhawow arlamaadaan ku celinaya asluubay soo dhawow asluub waa ciidan adinkaaba sheegay aniguna askari baan ahaa isla hadeerna waxaan ka soo tegay buliiskii uu bashiir maxamed jaamac dhisay maalintii qaranimada diba loo soo celinayay oo asiga uu dhisaan ka soo tegay haddana waxaan u imid kii labaad oo asluub oo hoos dhisay ayaan u imid waa nasiib wanaag taariikhdaydu idinkaga sheekeeyey inuu macallin noo yaho weli la hor socdo micnaha arrinta ayaan waran kuma sheegana mar haddii aabbahaygii labaadaan idhi micnaha kii koowaad waa kii idalay ka labaadna waa sida waran kuma sheegana ma dhalan doonto bashiir maxamed jaamaca meeshaan joogay saanu iyeelin saanu iyeelin in aniga la ii keeno anna maxaa nasiib wanaagii ah inaan barto ciidanka buliiska dhaqanadiisa iyo aan wax badan ka soo shaqeeyey qaar badan aan macallin u noqday laftayda inaan ka soo tago oo maanta ciidan labaad oo qaranku leeyahay inaan barto askari waxaa laga bartaa macrifo askariyaa laga bartaa dhaqaala lagama helo taasina waa ii nasiib wanaag waxaa kaloo ii nasiib wanaaga saraakiishii hore uga soo shaqaysay ciidankan dhisan oo warshadaha leh oo maxabiista leh oo saraakiisha sano leh dableyda leh saraakiil xigeenka leh ninkii dhisay iyo saraakiishii la shaqaynaysay inay garabkayga taagan yihiin taasuna waa nasiib wanaag magacaan qaadanayno oo ku shaqaynaynana waa ciidanka asluubka waxaa si kasii weyn kii soomaaliya ku shaqeeya soomaaliya ha noolaa asluubay way soo dhawayseen adinkala soo dhawaan meelo kalena waa isku imaan doonaa waa isku halaynaa waa sheekaysan doonaa waa wada shaqayn doonaa haddana mas-uuliyiinta meel kalea laga suwaaya maanta intaan ku soo gaarinayna
Somali Institute for Science and Arts.
saatirka meelikiin qoro saantalan qaaday aqoonsan sheelanki weydiyay sidii fadaasi heli Somali Institute for Science and Arts baydhaw salshe in la kafuro suurtagal nagatay sidii la fadaay aha suubinay runtaw Somali Institute for Science and Arts sifiris haato mahad lisaan qaadaw taleelado may ku furno Somali Institute for Science and Arts aqlag wal zuulow always online mahada inta keen la tabna aqoonsan ku weeldhoy sayniska ee maadooyinka scientificska halkeen safayo deer mahadka Somali Institute for Science and Arts macad lambogyo macallimiin dismira eh
waayahay dhugunsiyaalla qeybogedhaha ee barnaamijka kulanku warsayansa marayna cabdirashiid rashkabo ayaa saaray barnaamijka waansiina dareysa ee dhugunsiyaal dhinaca kale wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo weliba usiina taliyaha cusub ee ciidanka asluubta soomaaliyeed usu ku bogaadiyaya inay iyo hormariyeen xarumaha ciidanka asluubta usoona sheegay inay ciidanka asluubta qaarsho iyo weli aan helna gunadii dhankatir gale welibana usoon mahnagay talihii hore ciidanka asluubta soomaaliyeedda sida faylan usoon ku shaqay arrimaha ciidanka iyo saasoo kala habsiyada qaar ee muqdisho oo horeyba ayo dactiran lahayna laakiinse uuse sheegay inay hadda iyo iyaga habsiyo macquule waana ciidamada asluubta iyo ku dadaalahayanga sidii la dardar gelin lahaya habsiyada inta badan keelan gudaha magaalada muqdisho hana soo eelle ciidanka asluubta
ciidamada asluubta
waxaan dareemayaa in arrimahan ay bilowdeen haddana sii socdaan taliye bashiirna aada ugu dadaalay arrintaas in la hirgeliyo taliimahadna waxaan ka rajaynayaa ee, qodobadan anshaxa uu tilmaamayo iyo nidaamka dowladeeda qodobada dastuuriga tilmaamayo in lagu dhaqo ciidamanka taas siyaasada dowladdu way siyaasada labaad oo dowladda ay leedahay waxaa waye in la horumariyo xarumaha ee ciidamada asluubta khaas ahaan xabsiyada waxaa noo hirgalay xabsigii weynaa oo m b c c oo halkan ka dhisan oo aad arki doontaan iyo xabsiga dhexe oo hadda dib habeen lagu se- lagu sameeyey iyo shaqada hadda uu sheegay taliyaha xabsiga eh, dumarka iyo kan caruurtaba in dib habeen lagu sameeyo waa siyaasad guud oo dowladda leedahay taliya bashiirna ka shaqeeyey taliimahadna inuu sii wado arrintaas yaan ka rajaynaya arrinta saddexaad oo aada iyo aada looga shaqeeyey taliyahana tilmaamay tirakoobka ciidamada biometriga ee, federaalka iyo dowlad goboleedada maadaama taliska usluubka mid uu yahay oo nidaamka federaalkana taliyaha ee, ciidamada qalabka sida ay hoos imaanayaan ee, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa loo baahan yahay marka in ciidamadaas la tarakoobo hogaankooda la hagaajiyo taliyaashooda la hagaajiyo si qaab dhismeed dowladeed ay ugu shaqayn lahaayeen mishaarkooda iyo xuquuqdoodana loo helo waxaan ogsoonahay mishaaraadka qaar inay dib usoo dha- dib u dhaceen sabab la xiriirta tirakoobkaas daraaddiisa taasna waa la soo gebagabeeyey ciidamadii ugu dambeysay oo koonfur galbeed kas- ka soo jeeday in ayagana tirakoobkooda dhammaaday oo mishaaraadkoodana insha allahu la fasaxi doono taasna dadaalkooda yaan ku jirnaa Ee, madda saddexaad madda madda afaraad oo arrimaha xabsiyada u yaallo oo taliyaha laga rabo ee, meelaha dhaqan celinta oo dabcan ciidamada u baahan yihiin dadka dembiyada galay iyo dadka da'yarta oo ayagana dhibaatooyin lagu soo qabtay meeshii lagu dhaqan celin lahaa ayadana in la diyaariyo waa siyaasad guud oo dowladda leedahay run ahaantii taliya bashiir arrintaas eh, wuu ku dadaalay waa tii hadda noo sheegayee dhismo weyn oo halkan ka socdo laakiin dalku waa weyn yahay Eh, eh, dib arrimahan eh, eh, dhaqan celinta aada iyo aadaa looga baahan yahay maadaama eh, dhalinyaro badan jirto oo nabaddiidka maaragta inay kasoo gacan laga yaabo iyo dhalinyaro kale oo jidka daasano ayagana anshaxxumo iyo dhibaato kale lagala kulmay waxaa loo baahan yahay marka in la helo xarumo ee noocaas ee in la helo Ee, midda kale oo oo taliyahana oo ka hadlay ee, warshadihii ciidankan ay lahaayeen oo dib u dhiska beerihii ay lahaayeen iyo meelihii aqoonta lagu xanaanayn jiray ayadana in dib ee, loo habeeyo waa jiraan haddaba ee, waa bilaabatay arrintaas dowlad goboleedada iyo federaalku way ka jirtaa taliyaha bash- taliya bashiirna arrintaas aad buu maaragtay ugu dadaalay muddadii aan joognay waana siyaasada dowladda in goobahaas eh, la hirgeliyo madda kale oo loo baahan yahay waxaa dadka xabsiyada ku jiro waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo xuquuqdooda oo insaaniga in la ilaaliyo ay u baahan yihiin in la dhaqan celiyo loo baahan yahay inay xirfad yeeshaan ay loo baahan yahay marka warshadihii oo hadda la sameeyey run ahaantii aada iyo aad baa ay ugu faa'iideeyeen ani shaksi ugu faa'iidaysteen ani shaksi ahaan waan arkay ee taasna marka in la horumariyaa loo baahan yahay waxaa kale hadda hirgalay oo in lagu faafiyo dowlad goboleedada iyo meelaha kale goobaha kale loo baahan yahay ee, taliya bashiir antu- arrintu sheegaya oo oo tacliinta inay maaragtay maxaabista oo ayagoo xabsiga ku jiro ay manhajkii dowladeed ay qaataan dugsiga hoose kan dhexe iyo hataa xeer jaamacadeed haday geli ko- haddii ay geli karaan eh, in loo baahan yahay maaragtay in la horumariyo taasna taliyaha reer alaxsiya aad buu ugu dadaalay eh, arrintaasna way socotaa marka siyaasada dowladdana waxay tahay in maxaabisteena ay xabsiga un ku jirin in xagga wax soo saarka looga faa'iidaysto ayagana muddada meesha ay ku jiraan waxbarashona ay helaan si hadhow markii xukunkooda ay dhammaystaan oo bulshada ay ugu soo laaban lahaayeen waxaa noo qorshaysan in xabsiyo waaweyn aan ka dhisno dalka ee waa la socotaan garowe xabsi weyn baa ka dhisan ee, somalilan xabsi weyn baa ka dhisan waxaa kale hadda gacanta lagu hayaa oo socdo ee, xabsigan oo wejigiisa koowaad kan muqdisho dhammaaday wejigiisa labaad sidii taliyaha sheegay ee, la dhisi doono ee, waxaa kala socda baydhabo xabsigii in aad wigian waa tagay oo xabsigaas isagana la dhiso ee, waxaa kala socda in gaalkacyo xabsi kale laga dhiso waxaan hadda u ololeynaynaa inaan halno miisaaniyad masme ahee ee, dhaqaale aan u helno in jowhar mise beledweyne xabsi noocaasa laga dhiso marka dowladda waxay wadaa dadaal weyn in la horumariyo xabsada xabsiyada
warwaako warwaako bulshooy horumar waako wali luwaydiyaay luwaysnaay werdigalihay wano waa ka dhagana imboma erna dhatiyo wangaar humboodiye tasnati waato walla sheegi walla aragya korona baar rasturanti albeder kooya wala la sheegi araga walaakiin ayn sheegtana wangaal omay e i wangaal oo suusa e wali ada fadaasa waa kaatanay bari i ishu waymoodi ma e
waayahay dhugunsiyaallaah idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo aynu darartaan weliba awooda sinkilaha miinfaylinga cabdirashireeshka bo ayaa saaray barnaamijku aan siina diraysa dhugunsiyaal magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug maalmoogil hadhaafi weliba ku teeganaya jahwareer siyaasadeed kaas oo keedinaya arrimaha reed ingiliisyowka deegaanada maamulka galmudugga dhowaan weliba dowladda federaalk soomaaliya ciidamo booliis dheeraada iyo jeytaya magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug miilasay oo la fadaa iniso koforma shirkareed ingiliisyakuka ee deegaanada maamulka galmudugga habhaata weliba haddana ciidamo dheeraada oo ku dareera amison diirana magaalada dhuusmareeb iyo deegaanada kale ee galmudug yoona miilasay kuurgolahayan xaalada amni ee deegaanadaasi haddaba wasiirka amniga ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo uu siina rooga deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan magaalada dhuusmareeb iyo weliba use sheegaya inay ciidamada amisom oo hadeeran dhuusmareeb iyo muhiimad yanga amniga guud ee oo lagu sugaya deegaanada maamulka galmudug walibana miirsay ku hadale taliyaal kala kureedna waliba miirsay ku hadale xildhibaanaha kujeeda deegaanada galmudug oo iyon hadhawaayan ciidamada amisom oo deeran deegaanada galmudug
maanta halkan magaalada dhuusmareeb waxaa noogu yimid ciidamo ka socoto amison uu horkacayo taliyaha koowaad ee amison iyo saraakiil kale wuxuuna daba socday isbuuc kahor halkan waxay ku yimaadeen sidoo kale booqasho booqashaasna waxay sidii u kurgeli lahaayeen sida halkaan u imaan lahaayeen u qeyb qaadan lahaayeen hanaanka geedi socodka dib u dhiska maamul goboleedka galmudug sidoo kale waxaan ka hadalnay ayaga iyo ciidamada qalabka sida qeybahooda kala gedisan sida wada shaqeyn lahaayeen ayaan ka wada hadalnay waxaan rabnaa ciidamada amison inay goobjoog ka noqdaan geedi socodka dib u heshiinta inay arkaan imika halkan ay ka dhacdo doorasho xur oo xalaal ah marka waxaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dadka reer galmudug uu baaqayaa in magaalada dhuusamareeb ee u ah caasimada galmudug ay amni tahay in la isku haleyn karo hadduu ilaah ilaahay mar dhow aan bilaabi doono dubashiinta sidoo kale maamul dhisada ama doorashooyinka mar dhow geli doono galmudug markuu uraysa niman markuu uraysa nimaadna maahayn ma in badan baan nimidnay ceebada waa tagnay dhuusamareer laba goor iyo saddex goor waxaa nimidnay moojaan si fiican baa naloo soo dhaweeyey imikana maanta si fiican baa naloo soo dhaweeyey dadka reer galmudug iyo dadka reer jabuuti xiriir fiican baa ka dhexeeya heshiiskan heshiiskan waa heshiiskii jabuuti lagu soo saxeexay si loo implementan lahaa ah, waan ka qayb geli doonaa wixiina la weydiisto hadday tahay eh, qabaqabada shirka iyo hadday tahay lashabaab dagaalka lashabaab diyaar baan u nahay waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ka kaga qayb qaadano soo dhaweyntan annagoo matalayna ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan qaybta koob iyo labaatanaad aad baan ugu faraxsanahay waxaan ognahay shaqooyinka kasoo qabteen ciidamada hiil walaal hiiraan iyo siday u taageereen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo dadka shacabkaaba annaguna intii oo kale aan rajaynaynaa inay nala qaban doonaan hadday tahay amniga gudaha gobolka iyo degmada een, shirka lagu qabanayo iyo hadday tahay een, amniga banaanka ah, la dagaalanka shabaab laga xoreynayo deg- degmooyinka ay haystaan aad baan waxaan ugu rajaweynaa inaan shaqo badan insha allah ay nala qaban doonaan waxaan aad aad ugu soo dhaweynaynaa een, meeshaan deegaankan aan joogno hore uga sii shaqaynaynay inay ayaguna shaqada nala sii qabtaan haddii lahaydna waxaa sharafnaa inay ciidamada walaalaheena hiil walaal ee reer jabuuti inay yimaadaan halkan runtii waan soo dhawaynaynaa aad baa loogu faraxsan yahay imaanshihiinna waxaa timaadeen gurigiinnii waxaa timaadeen deegaankiinnii wax awalna waad joogteen haddana waad waad timaadeen oo magaalo cusubun baad timaadeen marka waan idinku soo dhawaynaynaa halkan waa meel laydinka jecel yahay waa meel laydinka soo dhawaynaayo guud ahaan dalka soomaaliya waxaan runtii aad idinkaga mahad celinaynaa dhiiggiinna iyo dheecaankiinna inaad u horeysaan sidii dadka soomaaliyeed amni ay u heli lahaayeen sidii dadka soomaaliyeed nabad ay u heli lahaayeen sidii horumar ay u samayn lahaa dalkeenna iyo dadkeenna Eh, waan idinkaga mahad celinaynaa waan idiin haynaa abaalkaas waan idiin hayn doonaa insha allah haddana waxaad timaadeen eh, goob cusub iyo deegaan cusub oo laydinka sugaayey oo laydinkaga baahan yahay waxaan dareensannahay inay dee joogitaanka halkan ay joogaan ciidamadaas inay magaalada iyo deegaanka ay u soo em, jiidi karaan indho kaleeto iyo aragti kale iyo dad kale oo kusoo dhiiran kara inay yimaadaan marka aad baan ugu faraxsannahay runtii imaatinkiina waan idinku soo dhawaynaynaa magaaladiina iyo deegaankiina insha allah waxaan leenahay reehiil walaal amisom ku soo dhowaada gobolka galgaduud magaalo madaxdiisa islamarkaasna ah magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug meeshaan eh, sidii xildhibaanku u sheegayo guddoomiyaha amni darro amisom loogu yeero ma ma ka jirinin laakiin waxa aan rabno inaad nala gaadiisaan ama nala kordhisaan waxa waaye een dib u heshiisiinta dib loogu samaynayo reer galmudug oo lagu khilaaf saarayo maamulkii galmudug iyo maxaa la yidhahdaa dib u doorashadoodii labaad ee reer galmudug inaad nagala qayb qaadatiin kaalintii muxuu ahaa amisom iyo kaalintii muxuu ahaa hiil walaal iyo dhammaan aad nagala qayb qaadatiin nala gaadiisiin geedi socodkaas een dadka qabay inaan muxuu ahaa amisom looga baahnayn deegaankan ama muxuu ahaa dadka si kale ugu sheegayana waxaan rabnaa inaad muujino maanta adoo ku hadlayo magaca dadka deegaankan xildhibaanada laga soo doortaan nahay waxaan rabnaa inaan u sheegno ama indhooda ay ku arkaan inaan reer dhuus galmu- gal- galmudug aysan diidanayn ciidamada amisom isla markaas kaba si deeranaya reer jabuuti oo hiir walaal ah inaysan diidanayn idinkana gurigiinni baad timaadeen kalsooni ku jooga kalsooni ku soo toosa waajibkiina shaqada ku guta
Diamond Plaza restaurant fast food and cafeteria mar ila mu walan hayna mujtamaca usiin warramay may usub mi itarana Go-iddeer wali usubon adiga na deersaasay dareeri ka dheegno muqaayidi dheelan hayna id diamond plaza iyo baydhowna kafuri bes intaasa dhimanayti diamond plaza dhabiilnimaadiya ii dhinagi raashinkii yaaloba wallandikan un lahayna walilada dhoowayay dhibdhimanaayeen raashinkii dhinagi doranay ollo weydina mari diamond blaza dhinisheelan badadi dhabtasaad han ogaata koydhaayoga hakataa diamond plaza lanmadofadheedi dhadhamii raashinshe dhumad madilal korsiramona diamond
waayahay dhegeystayaal guudahaan waliba intaa kaaf meere barnaamijka kulanku warsan oo uu nimadan siinku ah idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka oo kuwaliba saaray waan siina dareesay dhegeystayaal anuu Cabdirashiid Axmed Ibraahim Cabdirashiid Rashkaboy dhanka farsamada maada ku deerta inta barnaamijka dareeray waliba imaamadaay saaxiibkayga Bilaal Hilaal inta barnaamijku barnaamij lama dareedon kulmaan akhiiraya وعبد الرشيد رشكب ويوسف متواصل أسيو أمين نبدأ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته